wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo booqasho ku tagay ayaa booqasho ku tegay dowla deegaanka soomaalida ethoobiya gaar ahaan magaalada jigjiga iyo ujeedka booqashadoodu ay ahayd sidii ay khibrad wadaag uga heli lahaayeen qaab shaqeedka barnaamijka shabakada badbaadada waxsoo saarka ee loo soo gaabiyo b s n b oo ay rabaan inay dhowaan ka hirgeliyaan soomaaliya warkan waxaa jigjiga ka soo diray maxamed cabdiraxmaan gaata wafdigan oo ka kala socday wasaarado kala duwan oo dowladda soomaaliya ah ayaa dowla deegaanka soomaalida u yimid sidii ay faham buuxa uga heli lahaayeen barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee b s m b iyadoo wafdigan ka socday soomaaliya gudaha xafiiska beeraha dowla deegaanka soomaalida loogu soo bandhigay warbixinta guud iyo shaqooyinka uu qabta barnaamijkan iyo habka ay bulshada uga faa'iidaysato intaasi kadib ayaa xubnaha wafdigani si ay faham buuxa uga qaataan la geeyey tuulooyinka garbi iyo dannabe ee degmada qabri bayax halkaas oo uu barnaamijkan ka fuliyo shaqooyin kala duwan kuwaasoo isugu jira adeega bulshada iyo ilaalinta deegaanka iyadoo intii ay halkaasi ku sugnaayeen wafdigani ay ka dhegaysteen qaab dhismeedka kala duwan ee guddiyada bulshada ee ka shaqeeya barnaamijkan warbixinno kala duwan waxayna sidoo kale wafdigu soo kormeereen goobaha barnaamijkan uu shaqooyinka ka fuliyo bedel kanadiid waa agaasinka waaxda khayraadka dabiiciga ee xafiiska beeraha deegaanka waxa uu sheegay in wafdigan ay sharaxaad ka siiyeen qaabka uu u shaqeeya barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee b s m b
oo khibrad wadaag ugu yimaaday brogramkan xafiiska beeruhu uu fuliyo ee la yiraahdo b s m b ama shabakada badbaadada wax soo saarka inay booqasho ugu yimaadaan khibrad wadaag ay noogu yimaadaan marka sidaad la socotaanbo dalka soomaaliya waxaa hadda ka jiro brogram la yiraahdo baxnaana oo hadda ilaa muddo saddex sano ah ka socdo brogramkiiba waxaa la rabaa in loo bedelo oo loo duulo sida keenna oo kale oo productive civity nat lagu daro marka baxnaana marka lagu leeya waa brogram isagu uun taageero uun bixiyo oo dadka uun wax siiyo laakiin dadku ayna waxba qabanin marka howlahay noogu yimaadeen waxaa ka mid a in brogramkan b s m b deegaanka soomaalida ka shaqeeyo habka uu dadkiina ay wax u helaan shaqooyin anfacaya dadka iyo deegaankana u qabtaan habkaa inay khibrad wadaag ka helaan ayay noogu yimaadeen xafiiska beeraha ee dowladda deegaanka soomaalida marka maanta booqashadanada kadib markaan warbixinadii siinay waxaan keennay saydad kala duwan oo degmadan qabri bayaxa annagoo laba tuulo halkan ka dooranay oo labadaa tuulaba gudiyada bal sida brogramkan ay u maamulaan gudiyada kala duwan ee laga soo bilaabo heer deegaan maxaan ku dhahaa heer degmo ilaa heer tuulo gudiyada kala duwan sida ay brogramkan ay ugu lug yeeshaan hadday tahay xulashadiisa hadday tahay cabashada ka jawaabista cabashada iyo hadday tahay maamulkiisaba dhanka kale agaasinka ayaa sheegay in ujeedka wafdigan ay u siinayaan khibrad wadaagga ay tahay maadaama ay rabaan in hadda ay ka bilaabaan soomaaliya barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee b s m b sidaa darteedna ay tahay inay faham buuxa ka siiyaan qaabshaqeedka barnaamijkani si markaasi ay uga hirgeliyaan waddankooda marka hababka waa hababka aan siinayna maadaama iyagu hadda brogramkan inay bilaabaan ay rabaan oo dalka laga bilaabo in ay khibrad wadaag ka helaan bal brogramkan sida uu deegaanka soomaalida uu uga shaqeeyo maamuladu sida ay ugu kala lug leeyihiin xafiisyada kala duwan ee stakeholderadu sida ay uga wada shaqeeyaan marka hawshaasaa maanta ugu muhiimsanayd marka waxaan soo marinay laba tuulo oo kala duwan tuulada la yidhaahdo garbi oo ay halkaa iyagana shaqooyinkii laga qabtay iyo guddiyadiiba ay la soo kulmeen haddana waxaan ku sugannahay saytka la yidhaahdo dannaba gaar ahaan goobta magarana seeraha ah ee laga ilaaliyey hab hab yacnaha habkan xidhxidhka dhulka ah oo noocyo kala duwan oo shaqooyina laga qabtay fardowso axmed cabdulaahi waa agaasinka waaxda arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya waxayna sheegtay in ay khibrad wanaagsan ka heleen taasoo wax badan ka tari doonta bilaabidda barnaamijkan ay rabaan inay soomaaliya ka bilaabaan waxaan u nimi jigjiga inaan ka baranno productive safety netka p s n p ga programka weyn oo ethoobiya laga wada yaqaano waxaanu joognay adisababa waxaanu joognay muddo saddex beriya wasaaradihii ku shaqo lahaa p s n p programka ayaa inooga warame howlaha say u qabtaan maadaama dowladda soomaaliyana ay leedahay mashruuc baxnaanan la yiraahdo oo haddana aan ka shaqaynayno insha allahu tacaala saa aan ugu dari lahayn qaybteeda oo productivityga ah oo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada iyo deegaanada waxyaalaha ka socdo biyo xireenka in la sameeyo beeraha in laga shaqeeyo xoolaha in laga shaqeeyo iyo wax lamida horta waa markayga ugu horeysa oo aan deegaanka soomaaliya aan imaado marka aad ugu faraxsanahay waxaa iga baxay horta si oo wax la yidhaahdo institution building governance-ka oo aad isugu xiran heer regionalka oo deegaanka jigjiga ilaa iyo tuulada hadda aanu joogno marka aadaan ugu faraxsanahay waxaa runtii waxaa iiga muuqataa dhiirigelin fara badan waxaa iiga muuqataa dadkii in shaqo abuur loo sameeyey waxaa iiga muuqataa in oo dadkii oo biyaha wakti dheer meelo fofog u aadi jiray biyaha inay hadda biyihii loo soo dhaweeyey warar iyo maxaan ku yidhaahdaa berkada samaysteen aanan ka baranay aniga iyo wafdigaba ila socdo sidoo kale agaasinka waaxda arrimaha bulshada dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dadkii ay kula noqonayaan iyagoo wax badan soo kororsaday sheegtayna inay waxyaabo badan iska barteen labada dhinacba saa ula socotiin soomaaliya weli hadda waxaan ka kabsanaynaa dagaaladii sokeeyo waxaan ka kabsanaynaa abaarahan soo noqnoqonayo saa uga bixi lahayn insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ethoobiya guud ahaan iyo deegaanka soomaaliya gaar ahaan in aan insha allahu tacaala aan aada isu dhexgalno barnaamijkan shabakada badbaadada wax soo saarka ee b s m b ayaa waxa uu yahay mid wax badan ka qabta horumarinta nolosha bulshada iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga